hagaag waa hagaag weli waxaannu bartanka aga jirnaa barnaamijyadaan ugu talagalnay dadweynahana dhegaysanaya maanta inaannu maqashiino weli waxaannu sii wadaynaa wararkii soomaaliya aanu uga hadlaynay markanna bal aynu u wareegno dhinacaasiya soomaaliya maanta waxaan nasiib u helnay qadka leenka taleefanka inaan ku waraysanno nin dhallinyaro ah oo soomaaliya magaciisana la yidhaahdo maxamed saleebaan una ordayo inuu noqdo madaxweynaha dowladda soomaaliyeed ee lagu tala jiro in ay dhowaan noqoto maxamed may maqlaysaa
si fiican cabdullah
ugu horreyntii kusoo dhowow maxamed marka labaadna bal waxaad noo sheegtaa ugu horreyn bal taariikhdaadoo kooban inaad dadweynahan ku aqoon inaad aga waranto
bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wa nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam sida aada u sheegtay aniga iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo urur la yidhaahdo s y l two oo aanu aasaasnay sanadkii kun two thousand sevenkii waxaanu doonaynaa annaga oo isku duuban dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed inaanu dalkii iyo dadkii isbedel ka samayno ayaanu doonaynaa ujeedaduna ma aha in madaxweyne la bedelo ama madaxweyne cusub oo yimaada iyo mid horoo taga ujeedadu ma aha waayo system khaldan ayaa meesha yaalla haddii aan systemkaa la bedelin waxba ma soconayaan taa markaan intaa kaaga gudbo aniga maxamed ahaan ah waxaan ku dhashay soomaaliya waxaan ku barbaaray soomaaliya waxaan wax ku bartay soomaaliya waxaan ka baxay jaamacaddii lamber afar ku tiile ee kuliyadda ganacsiga soomaaliyeed nineteen eighty nine markii aan ka baxayna qaxi ayaa dhacay nasiib uma aanan yeelan wixii dalkaygii uu igeliyey maalgelintii uu igu sameeyey ee waxbarashada bilaashka ahayd ilaa primary ilaa jaamacad in aan dib ugu celiyo ama aan aniguba nafteyda iyo reerkayga iyo xaaskayga ku anfaco janis uma aanan helin kadibna waxa aan tegey xerooyinkii qaxootiga ee nairobi ayaan tegey halkaas ayaan waxaan ka ahaa wax kaloo aan qaban karaa ma jirin macalin soomaaliyeed ayaan ka ahaa ardayda ayaan xisaabta iyo ingiriiska iyo maaska iyo syniska u dhigi jiray kadibna waxaan janis u helay in aan imaado dalkan maraykanka muddo shan iyo toban sana ayaan hadda joogay waxa aan sii watay waxbarashadaydii waxaan ahay aabe caruur leh ayaan ahay marka dee taariikhdaydu waa tas walaala maxamed goormay kugu dhalatay inaad adigu siyaasadda aad soomaaliya kusoo biirto
cabdullaahi waxa weeye muddo adigu hadda ilaa two thousand sevenkiiba hawsha magaranaysaa waanu ku jirnay annaga iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo sida aan kuu sheegay urur aanu abuurnay oo s y l two la yidhaahdo ujeedadiisuna ay ahayd s y l waynu naqaanaa s y l waxay ahayn dadkii gobonnimo doonka soomaaliyeed dhaliyey ayay ahaayeen gumaysi ayay la dagaalamayeen annagu two waxaan u nir waxa weeye waxaanu rabnaa in aanu dhammayno colaada sokeeye ee ummadda soomaaliyeed u dhaxaysa internal conflictiga ayaanu doonaynaa in aanu dhammayno marka waxaanu nahay urur ku dhisan non violence movement dhaqdhaqaaqa nabadoon ah oo aan haba yaraatee wax qore aasidan marka xilligaa two thousand sevenkii ayaanu bilownay run ahaantii hawshan muddadaas ayaanu soo wadnay labadii bilooda hadda u dambeysay ayaa ururka macnaha guddiyadiisii ay isla garteen in ma garanaysaa aynu tallaabo labaad qaadno oo ah inaynu ummadda soomaaliyeed u sheegno inaynu doonayno inaynu dalkeenni iyo dadkeenni aynu dib u soo ceshanno oo aynan u ogolaan in dib dambe sidaa uu u kala daadsanaado ama dhibaatadan uu ku sii jiro marka xilligaa ayay igu dhalatay adigu hadda laba bilood ayaan hadda cambaignkana aanu wadnay maraykanka gudihiisa ayaanuna ku wadnay inaanu wacyi gelino ummadda soomaaliyeed khaasatan jiilka dhalinyarada soomaaliyeed si aan u badbaadino jiilka soo socda
marka siyaasadaada sidee bay iga duwan tahay kuwii hore ee soomaalida soo maray
haddii aan wax yara kaaga daabto waxa weeye wax badan ayay ka duwan tahay marka ugu horeysa leaderskii hore ee soo maray kan hadda jooga iyo kuwii ka horreeyeyba qaabka iyo systemka ay ku dhisnaayeen ayaa number one waxay ahayd qaab khaldan ogow dowladda kumeel gaarka ah ee haddeer joogtaa waxay dhaxashay untii cabdullaahi yuusuf wixii xeer ahaan u ahaa unba iyadana xeer u ah for example waxaa ka mid ah four pointy fiveka waxaa la yidhaahdo waa wax khaldan oo aan cadaalad ahayn cadaalad aan ku salaysnayn sababto ah wax pointy five la yidhaahdaa ma jiraan qof kasta oo soomaali ah oo muslim ahi waa qof dhan oo buuxa marka pointy five dee ma garanayno waxa laynoola doortay midda kale baarlamaan ma garanaysaa qof uu jeebka iska wato oo la yidhaahdo laba boqol oo baarlamaan ku darso oo baarlamaan shan boqol iyo konton laga dhigo dee isna ma garanaysaa markii horena qaab wanaagsan ma ahayn haddana xal ma uusan keenin midda kale maamuladii hore ee dalka ma garanaysaa soo maray labaatanka sane ee qaxa ah kuma ayan dhisnayn systemka system cadaalada kuma ayan dhisnayn qabyaalad iyo qayaalad wax qaybsi bay ku dhisnaayeen marka annagu waxaan ku dhisnaan doonaa sinaan iyo cadaalad qof walbana waxaa loo eegi doonaa aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo kartidiisa ayaa loo eegi doonaa isagoo aan loo eegeyn gobolka uu ka yimi iyo meesha uu ka yimi midda kale waxaanu nahay urur dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo u kacay inay dalkoodii dadkooda badbaadiyaan taana waanu kaga duwanaha qolooyinkii hore ma ayan lahayn qobqoblayaal iyo raggii hore dee dalkii dadka soo gubay unbaa unbaa dawladaha iska iska daba dhexliyay taana ma garanaysa waanu kaga duwanahay midda kale dee dawladihii hore kumeelgaar bay ahaayeen marka meesha kumeelgaarka uu ku dhamaadana dee waxaa ka bilaabata dawladda dhabta ah marka insha allahu tacaala anaguna waxaan nahay dawladdii dhabta ahayd ee dalka cadaalad iyo sinaan ku dhaqi lahayd ayaanu nahay ee dhibkana ka saari lahayd
waa gartay maxamed doorashadan aad isu sharaxaysid goormay dhacaysaa
doorashadu waxay dhici doontaa sanadka soo socda bartamihiisa ayay dhici doontaa two thousand elevenka haddii ilaahay uu yiraahdo laakiin soomaalidu waxay ku maamaadade dhiciska inta birta loo soo siduu baktiyaa marka soomaalida hadda magaranaysaa dalkii iyo dadkii joogaa way baaba-een wax alaalay waxay ku sugaanba ma garanaysaa dee ma garanayo two thousand eleven dhexdiisa waxay ku sugaan ma garanayo maalinka maanta saacadda aynu hadlayno dagaal ayaa ka dhacay ma garanaysaa xamar iyada oo ay tahay bishii barakaysnad ee ramadaan ee uu la rabay qof waliba inuu ka xishoodo dagaalka iyo fidnada inuu ka xishoodo marka waxa weeye dee dawlad mushahaarley ah oo iyo mucaarad yidhaahda un kana waa murtad kana waa mushrik unbaa meeshii isugu isugu isugu isugu yimi marka waxaanu leenahay war ilaahay ka yaaba dhalinyaradii soomaaliyeed ayaa kacday qoriga iska dhiga annaga ayaa doonaya inaanu dalkayga u tashano nasiiya jaanis waanu idin siinay waxba waad ku qaban weydeen marka annaguna si nabadgelya ayaanu doonaynaa in aad talada dalka iyo masiirka soomaaliyeed ugu wareejisaan dhalinyarada soomaaliyeed ee s y l two si aan ugu tashanno aayahooda taa ayaanu leenahay
maxamed sidaanu la soconno soomaaliya heer one man one vod ama qof walba codkiisa u madax bannaan yahay ma jirto sidaanu ognahay badanaaba odayaalba ayaa meel ku shiro oo dadka doorto marka arrintaas sidee baad iga foojigsin tihiin idinka
waxa weeye annaga horta ujeeddadayadu waxa weeye xukundoon ma nihin haldoon baanu nahay taana ujeeddadeenna waxa weeye waayo madaxweyne sheekh shariif oo la bedelo mid kaleoo la keenaa waxba ma samaynayso haddii systemka cadaalad darrada ah ee dalka ka jira haddii aan la bedelin waxba ma suurtoobi ka soo socdaana waxba ma keenayo marka annaga ujeedadeedu number one waxa weeye waxaanu nahay dhaqdhaqaaq nabadoon ah oo aan wax fidna ah ku salaysnay haba yaraatee qorina ma sidano waayo ummadda soomaaliyeed qori in ku filan way soo mareen dhibna way ka daalateen marka waxaanu leenahay war qof kasta oo soomaali ah oo hadda kadib doonaya inuu maamulka dalka qabto qoriga waa inuu iska dhigaa si cadaalad ah oo nidaam dimuqraadiyad ah ama magaranaysaa xal kale ah waa inuu wax ku doonaa ee uusan qori qaadan ayaanu leenahay marka annaga ujeedadeedu waxa weeye in aanu bedelno maskaxda iyo maanka dadka soomaaliyeed in aanu bedelno oo aanu u sheegno war dalkani waa dadkeennii inaga unbuu ina sugayaa cidina uma maqna ceelna uma qodna haddii aynan dhalinyarada soomaaliyeed ay maanta ayan u kicin oo ayan dhibaatadan jirta ayan ka saarina waxa weeye dee carruurteenna un baynu u deynaynaa iyagana de xalkooda ma garanaysaa dee ilaah baa og marka waxa weeye qaabka hadda systemka hadda ka jira annagu waxaan leenahay wacyigelin baanu ku soconaa qori ma silano dhalintii soomaaliyeed oo aan qori wadan baanu nahay odayaasha waxgaradka ah dadka soomaaliyeed culimada waxgaradka ah iyo kuwii hore ee hawshan hore ugu jirayba waxaanu leenahay war maanta dalkii iyo dadkii baanu doonaynaa inaanu u tashanno qorina ma wadanno midda kale dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha soomaaliya joogto waxaanu ku wacyigelinaynaa kuna boorinaynaa in ay qoriga iska dhigaan qalinkana qaataan qabiilkana ka tagaan qaran soomaaliyeedna ay dhisaan
waa gartay haddii maxamedow sidaanu la soconno labaatankii sano lasoo dhaafay dadku qoriga kor ayay u haysteen marka haddii aad adigu aad ku tala jirto sanadka lasoo socda inaad doorashada ka qayb gashaan ama madaxweyne niman ka noqoto dadkan ay qoriga dhigi waayaan maxaa ku tala jirtaan haddii arrintaasi dhici weysa sidaaad ku talagelsantihiin hadday u dhici weyso
waxa weeye horta waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu ilaahay qofkii tala saarta ilaahay wuu ku filan yahay waddada wanaagga ah ee qofku uu ku niyeysto ma wanaagsana inuu u maro violent inuu u maro ama fitna uu u maro qof kasta oo soomaaliya ma habboona inuu xukunka soomaaliyeed u maro uu yidhahdo qori baan qaadanaya haddii aan wixii anigu aan doonaya la waayana qorigaygii baan sideenayaa sida hadda mucaaradka ah ama dawladdu ay wadaan waa khalad marka annaga ujeedadeedu waxa weeye talada ilaah baa haya ilaahay ka sokowna ilaah baanu baryanaa in ilaahay dal tinaan iyo cadaalad usoo rogo nabadgelyo waatano ilaahay uu siiyo marka annaga xalka iyagu had iyo goor waxa weeye annagu qori ma sidano qori la-aan baanu wax ku doonaynaa ummadda soomaaliyeedna codkooda ayaanu doonaynaa maskaxdooda imaankooda inay soo jeediyaan baanu doonaynaa haddii aanu waxay anagu aanu doonaynay ee ahayd midnimada iyo soomaaliyeed iyo sharafta iyo karaamadii inaanu soo celino haddii nalala garan waayo annagu qori qaadan mayno wacyiga iyo waayaha iyo waanada aanu wadno waanu wadaynaa ilaa inta ay ka qaadanayso ee ilaahay ummadda soomaaliyeed uu soo hadeynayo ilaahna waanu u baryaynaa marka marnaba anagu qori ma qaadan doono kuwa hadda joogan waxaan leenahay war qoriga iska dhiga qof kasta oo soomaali ah waxaanu aaminnahay inuu soomaalina yahay muslimna yahay qof kasta oo laa ilaaha ila allah leena waxa weeye naftiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisa waa kaa xaaraan
Waa sidaa gar- ayaanu leenahay ujeedadeedu waa sidaa waa gartay maxamed een, waxaad u malaysaa ololahan siyaasadeed aad wadid inuu badanaaba ku kooban yahay wadanka maraykanka marka ee, qorshahaaga sideebuu ku saabsan yahay inaad ugu gudbiso wadanka soomaaliya Een, cabdilaahiyow een, aduun baa mooday may kuma koobna ururka iyagan dhalinyarada soomaaliyeed s y l two waxaanu ka koobnaanahay xubno fara badan ilaa laba kun oo xubnood bay hadda marayaan dalka gudihiisa soomaaliya ayayna intooda badanna ka jiraan ilaa kismaayo ilaa looyacadde ayay ka jiraan magaalo kasta xafiis ayay ku leeyihiin ama dad ayaa naga jooga Een, marka waa urur soomaaliyeed oo ah dhalinyaro soomaaliyeed oo kacday oo ku dayanaya ururkii s y l isla markaana waxaanu doonaynaa inaanu soo noolayno s y l waxay u taagneed soomaalida waxaanu leenahay war konton sano ayaa laga joogaa markii s y l ay kacday marka ma doonayno in aanu aasno halgankii gobonnimo doonka ay s y l ay soo galeen kii ayaanu doonaynaa inaanu dib u soo noolayno dadkana aanu xusuusino maskaxdoodana aanu ku celino annaga oo aanan qori qaadanaynin marka gudahana waanu ka jirnaa dalka dibaddiisana magaranaysa waanu ka jirnaa ololaha ugu ballaaran ayaa dibadda magaranaysa ka socda maadaama ay tahay meeshii dadkii waxgaradka ahaa ee qadadooda haystay ee wax laga dhaadhicin karaya ay joogaan waxaanu leenahay qof kasta oo soomaali ah oo dibadda jooga oo soomaaliya diaspora ka tirsanna war laga bilaabo maanta marka aad boqolka dollar u diriso ehelkaagii marka aad u diriso soomaaliya joogay fariin wanaagsan raacsi oo waxaa tirahda dhalinyaradii soomaaliyeed ee s y l ayaa dib u soo noqotay ee fariintan wanaagsanna ku dar oo ah qoriga iska dhig qalinka qaado dalkeena iyo dadkeeniina dib aynu isu dhisano haddii aynan tashanna waa la inoo talinayaa taasina waa ta maanta dhacday in shisheeya ay dadkeeni iyo dadkeeni ay u taliyaan
waa gartay bal markana aan usoo noqda dhinaca siyaasadda Een, si- waa maxay siyaasadaada gudaha ee ku ta- ee, ku wajahan soomaaliya ma waxaad aaminsan tahay soomaaliya inay kala gogo'do oo ee, siyaasadaada ku wajahan somalilan soomaaliya waxaad ogtahay in qabiil walba uu haatan intuu een, meel soo xaartay uu yidhaahdo magac goonina la baxay marka bal noo noo guud mar siyaasadaada guud ee soomaaliya ku saabsan siyaasadayadu waxa ay ku salaysan tahay tii konton sano ka hor s y l ay u dhalatay ayay ku salaysan tahay oo ah one somali one religion one nation no qabiil ayay ku salaysan tahay siyaasadayadu marka wax kala googo la yidhaahdo iyo dadka oo la kala tafaaruqa waxba faa'iido ma keenayso haddii qof kasta oo ay faa'iido ay u keeni lahayd qabiil iyo qoys marba meel magaraysa maamul goboleed ka magacaawday labaatan sano ayay u keeni lahayd wax miro dhalayna ma ayan ahayn soomaalinimada iyo midnimada ayaa wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu yihi wactasimuu bixablillahi jamiican war dalka iyo dadkii soomaaliyeed midnimo ayuu ku wanaagsan yahay kuna shaqaynaya kuna miro dhali doonaa taa ayaa anaguna mabda ayagu yahay annaga oo aana qori wadanna oo nabadgelyo ku dhisanna oo wada hadal iyo geed hoostii in soomaali ay isugu timaado waxyaabaha ugu horreeya aanu qaban doono waxa weeye inaanu soomaali dhammaanteed geed hoostiisa u keeno shir weyne aanu qabanno dalka gudihiisa ah islamarkaana soomaali keliya ay kasoo qayb gasho oo aadan cid kaloo shisheeya kasoo qayb galan islamarkaana shirkaa ay maalgeliyaan oo keliya soomaalida hantida haysata waayo shisheeye u n ama dawladaha deriska ama ciddii kale ee inafangalaysa ama ujeeday inaga leeyihin hadday wax ina ina wa- wax ina maalgeliyaan marka kaa ayaa mabda ayagu yahay soomaalinimo midnimo iyo ilaahay oo laga yaabo iyo diintiisii oo magaranaysaa loo soo noqdo taa ayaa anaga mabda ayagu yahay waa gartay ee, maxamed waxaan la socnaa in asbuucii lasoo dhaafay shir ballaaran aad ku qabatay magaalada twin cities ee magaalada minneapolis iyo minnesota bal waxaad noo gud martaa wixii kaaga suuroobay ee ujeeddada safarkaagii minneapolis
Een, run ahaantii waxa uu ahaa shir aad iyo aad iyo aad u ballaaran buu ahaa oo qolo miidiya fara badanna ay kasoo qayb galeen wuxuuna ahaa shir miro dhal ah waayo soomaalidii daashay ee maskaxdoodii ay dhimatay ee quustay quustay ayaanu soo noolaynay oo dib u soo celinay markii aanu ku dhawaaqnay soomaaliyay toosow iyo heestii soomaaliyeed ee calanka soomaaliyeed markii aanu qaadnay ururkii s y l ee xornimadeenu u dhashay markii aanu dadkii weydiinay war maxaanu ku abaalmarinaa dhalinyaradii soomaaliyeed ee dalkeena u dhintay ee u soo halgamay maxaynu ku abaalmarinaa markii aanu nidhi qof waliba dib ayuu u soo kacay maskaxdoodii ayaa dib u soo noqotay taageero buuxda ayaynana siiyeen yar iyo waayeel iyo mid kastaaba taageero buuxda ayay siiyeen waxayna yidhahdeen waanu idin taageersannahay ee, soomaaliya daadihiya oo nabadii iyo dalkii iyo dadkii dib u soo celiyay ayay yidhaahdeen marka si weyn ayaa naloo soo dhoweeyey soomaalidiina way soo noolaadeen magaranaysa qalbigoodii iyo maskaxdoodii iyo dadnimo jacaylkoodii iyo dal jacaylkoodii ayaa dib u soo noolaaday rajadoodii ayaanuna dib u soo celinay waa gartay maxamed mar aan website-kaaga eegayo waxaa ka muuqda inaad kulamo ballaaran la yeeshay aqalka senadka iyo kongareeska maraykanka ay ka mid yihiin senator paris eh, en- inhof iyo sanadyo kaleeto saddex kaleeto sawiradooda ku jira bal ma noo faahfaahin kartaa waxaad ka wada hadasheen iyo en, safarkaagii d c aad ku tagtay
Een, waxa weeye anagu eh, inkastoo aanu wadnay ummadda soomaaliyeed gudaheeda inkastoo aanu wadnay dibaddana waxaanu international communitygana ujeedadeedu waxay ahayd in aanu hadalno oo aanu istaagno oo aanu nidhahno annagoo wada jira dhallinyaradii soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed oo wada jira waxay leeyihiin war dalkan soomaali baa leh soomaali baana u tashanaysa ee shishooyow faragelinta naga dhaaya ninkiina caawinaya ee dowladnimo wadaag nagu caawinaya ee derisnimo wadaag nagu caawinaya waxba kama aanu qabno laakiin waxaanu doonaynaa in aanu sharaftii iyo dadkii soomaaliyeed aanu dib usoo celino dowladda maraykanka iyo international communityga waxaanu u qornay waraaqo fara badan da- rag badanna waanu la kulanay waxaanu nidhi dhalinyaradii soomaaliya ayaa maanta dalkii u kacday dalkayagii ayaanu doonaynaa inaanu dib usoo ceshano taa ayaanunu doonaynaa magaranaysa in aad magaranaysa nagu kaalmeeyaan qaabkii een, ahaa islamic militantiga ah ee, een, mintidnimada xag jirta iyo warloornimadu ma shaqaynin maanta dhalinyaradii soomaaliya ayaa u kacday haddii aad doonaysaan soomaaliya oo nabad ah annagana taageera ayaanu ku nidhi wayna naga aqbaleen magaranaysaa een, intoodii badnayd waa gartay Een, ololahaagan siyaasadeed maadaama aad adigu tahay nin maraykan degan ama dadka dibadda degan sidee bay u caawin karaan ololahaagan siyaasad qofkii la dhacsan
Een, waxa weeye een, run ahaantii siyaabo badan ayuu u caawin karaa waa marka ugu horeeya in dhalinta soomaaliyeed ay kusoo xidhanaan ururka s y l two ayaanu marka hore ka codsanaynaa qof kasta oo soomaaliyeedna maanta uu yidhaahdo laa taqnutuu min raxmat illaah war naxariista ilaahay lagama quusto ha quusanina oo ha isdhiibina oo ha dadkiini dal dalkeenni iyo dadkeenni yeyna shisheeye u gacan gelin hadduu dalkeennu nabad noqon waayo oo degi waayo war waa la inoo talinaya taa ayaa maanta dhacday taana aynu ka digtoonaano marka qof kasta oo soomaaliya waxaanu doonaynaa in uu ummadda soomaaliyeed kuwii gudaha joogay iyo kuwii dibadda joogay uu taa ay yidhaahdaan war taageera ururka s y l waa isbedel doon systemkii oo dhan baanu doonaynaa inaanu bedelano qaabkii wax lagu wadi jiray ee qabiilka iyo qurunka baktiga ah iyo four point five baanu doonaynaa in aanu bedelno dowlad yar oo maamulkeeduna kooban yahay baarlamaan kooban oo yar oo tiro oo oo tiro iyo tayo leh ayaanu doonaynaa inaanu sameyno intaa wixii ka badanna qofkii doonaya in uu nacaawino waxa weeye website-ka iyaga ayuu geli karaa oo ah mohamed saleban dot com halkaa donate ayaad kiligarayn kartaa oo ah ku deeq waxa la aliyo wixii adiga aad awoodi karayso halkaa ayaad magaranaysaa ku deeqi karaysaa Een, eh, emailkana magaraysaa halkaa ayaa informationka o dhan ay ku jiraan waa mohamed saleman dot com m o h a m e d s a l e b like boy a n dot com
waa gartay maxamed ololihiinan siyaasadeed yaa taageeray inta soo faar macnaha yaa idin garab istaagan ururada soomaaliyeed ee maraykanka ka jira iyo adduunweynahaba ka jiraba
olo olo ururkan dhalinyarada soomaaliyeed waxaa taageersan number one dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed dalkii iyo gudihii ayaa na taageeray waxaa kaloo na taageeray shacabkii soomaaliyeed oo waxgaradkii leh waayeelkii leh haweenkii soomaaliyeed ee iyaga dulmigii u faraha badnaa uu ku dhacay labaatankii soomaali labaatankii sane ee aynu soo dhaafnay ee tacadiga weyna loo geystay iyaguna wayna taageersan yihiin aada iyo aad ayayna magaraysaa noo soo dhaweeyeen marka dad alla dadkii soomaali diasporaga ahaydna guddiyada kasta oo ka jira ohio iyo chicago iyo minneapolis iyo dalka maraykanka iyo yurub dhammaantood si xoog leh ayay magaraysaa noo taageereen intooda badanna waxay yidhahdeen war waxaan waa waxaan dhici karaynbe bal waa maba aanan filanayne hore noo wada ayay leeyihiin marka taageerada shacabka soomaaliyeed magaraysaa ayaanu ilaa iyo hadda haysanaa taa ayaanunu ku rajo weynahay in aanu isbedelkeenno oo dalkeenna iyo dadkeenni hooyo sharafteedii soo celino annaga oo aanan qori isticmaalayn annaga oo aanan qabiil isticmaalayn annaga oo aanan fidno isticmaalayn kuna kalsoon qadarta ilaahay war qof kasta oo soomaaliyow kuwa mucaaradka ah iyo kuwa dowladdow war qadarta ilaahay ku kalsoona xukunka ilaahay hal qof uu ugu talagalay haddii sheekh shariif ilaahay ugu talagalay war qadarta ilaahay ku kalsoonow oo si aad sheekh shariif u bedesho ujeedadaadu maaha inaad qori qaadato ee waa inaad ilaahay bariso xal kalena aada raadiso sidii aad ku bedeli lahayd ee qori inaad qaadisaa waxba ma soo kordhinayso marka taageerada shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ayaanu haysanaa dowladaha caalamiga iyo international communitygana waxaanu leenahay dalkayagi iyo dadkayagii dhalinyarada soomaaliyeed baa u kacday waanuna u tashanaynaa xalka soomaaliyeedna waxaanu aaminsannahay inuu ku jiro soomaali keliya cid kale kuma jiro oo waanuna u tashanaynaa maanta waa tahay bal markan haddaan ku weydiiyo ma jiraan cid siyaasiyiin oo soomaaliya oo ruugcadaadaya oo laga yaqaano oo idin taageersan oo haata aad magacooda sheegi kartaan
waxa weeye cabdilaahiyow dhibaataduba waxa ay ka dhacday waxa weeye dee geel duqaydiisii durdurisay aarankiisii maxaad moodaysaa labaatankii sane ee lasoo dhaafay ruugcadaaga siyaasiga ah ee soomaaliyeedi kaalintiisii wuu gabay mid wuu quustay mid wuu iska aamusay oo gurigiisii iyo naftiisii iyo nolosha yare macaa dibadaha buu iskala iskageed magaraysa gurigiisa la galay midna waxa weeye qaski ayuu ka qayb galay marka ururkan dhalinyarada soomaaliyeed waa dhalinyaro soomaaliyeed waxaana weeye gabaygii magaraysa jaamaca keliya uu yidhi siyaasadda soomaaliyeed waa laba oo siyaasaddu waa laba oo ta soomaaliyeed waa nuxuus kaa ayaanu aaminsannahay siyaasadda soomaaliya ee hore waxa weeye qabiil iyo quran iyo bakti bay ku dhisnay taa ayaanu doonaynaa in aanu aasno ururka yagu waxa uu ku dhisan yahay oo keliya oo taageersan dhalinyaradii soomaaliyeed oo keliya ayaanu maamulka iyo nidaamka iyo hawshana iyaga ayaa ka qaybgelaya wixii wanaag wada ee raggii odayaashii hore ee soomaaliyeed ka mid ahna waanu soo dhawaaneynaa run ahaantiina rag badan oo raggii hore ka mid ahna wayna taageeran laakiin waxaanu nidhi taladiina ayaanu u baahan nahay laakiin maanta annagaa dadkii u talena wixii talaa na siiya laakiin dibadda idinku naga jooga
waa hagaag ugu dambayntii maxamed saleebaan waa maxay qorshihiina dhow iyo qorshihiina dheer ee aad ku tala jirtaan inaad samaysaan
qorshaha iyaga dhowey waxa weeye in aanu ololahan wadno ilaa sanadka cusub haddii ilaahay yidhaahdo qorshaha iyaga fogna waxa weeye in aanu wadno fariintan messagekan ah non violence movementga ah in aanu wadno ilaa iyo inta soomaali ay naga dhegaysanayso waayo annagu ma rabno in aanu qori isticmaalno ma doonayno qofkii qori wax ku doonayo aday ku jirtaa wad meesha uu ku gaarsiiyana adaa hadhow magaraysa haddee ka jiba keeli marka siyaasadda iyada fogna waxa weeye waa sinaan iyo cadaalad iyo midnimo ayay ku dhisan tahay dalkii iyo dadkii soomaaliyeedna in sharaftiisii la soo celiyo iyada oo la isticmaalayo soomaali keliya in la isticmaalo xalka soomaaliya soomaali keliya ayuu ayuu magaraysa uu ku jiraa taa ayaa annaga mabda ayagu yahay insha allahu tacaala weynana guulaysan doonaa soomaaliyay haquusanina haquusanina rajo fiican ayaa inoo soo socota dalkeenna iyo dadkeennina dib ayaynu usoo ceshan doonaa insha allahu tacaala weynuna guulaysan doonaa taa ayaanu leenahay
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed saleebaan oo u ordayo inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya waxa aad kala xiriiri kartaan wixii faahfaahin eh, ku saabsan ololihiisa siyaasadeed iyo ururka s y l uu ka dhawaajiyey website-ka la yidhaahdo maxamed saleebaan com oo isku xiran haddaa idii isbeeliyana website-ka waa m o h a m e d s l e boy an com haddaba wixii faahfaahina iyo horumarka siyaasadeed iyo ololihiisa maxamed saleebaan waxaa mar kale aad kala xiriiri kartaan haddaan idinkugu soo celiyo maxamed saleebaan com oo hal erey ah oo isku xiran aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay maxamed saleebaan fursadda tanqaaliga aadna siisay inaan maanta kugu wareysano waad mahadsantahay cabdilaahi